gudoomiyaha howlka caasimada galmudug ee dhuusmareeb cabdiraxmaan maxamed gidoqorwa ayaa heshiis rasmana saxiixday shirkada buruuj oo ku guuleysatay dhismaha qandaraaska laamiga dhex mara bartaha magaalada dhuusmareeb caasimada galmudug munaasabada saxiixa heshiiska oo ka dhacday xarun dowlada hoose dhuusmareeb ayaa waxaa ka qaybgalay gudoomiyaha degmada naduq caasimada galmudug xubno ka tirsan golaha deegaanka madaxa mashruuca nigad iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socda shirkada buruuj gudoomiyaha caasimada cabdiraxmaan maxamed gidqorwa iyo xuseen mashruucan uu yahay mid muhiima oo qayb ka qaadanaya dadaalada lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha caasimada galmudug gaar ahaan dhismaha laamiga oo door weyn ka qaadan doona isku xirka magaalooyinka galmudug iyo fududeynta isku socodka bulshada reer galmudug waxa uu sidoo kale ku dhiirigeliyay shirkada buruj inay si hufan u fuliso qanshaqada iyada oo la waafajinayo tayada iyo wakhtiga lagu talagalay in lagu qabto mashruucan dhismaha laamigan ayaa la filaya inuu sare u qaado horumarka iyo isku xirka magaalooyinka galmudug isaga waxweyn ka tari doonaa kobaca dhaqaalaha fududeynta gaadiidka iyo koruqaadista bilicda caasimada galmudug ee dhuusmareeb waxaa sidoo kale munaasabada ka qaybgalay maamulaha shirkada buruuja galmudug cali tahliil xasan iyo sidoo kale madaxa mashruuca nagaada cabdulqaadir faarax deri kuwaasoo xaqiijiyey si ay u go-an tahay in mashruucan uu si guuli ugu soo dhammaado caasimada galmudug ee dhuusmareeb